bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dalkulan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaar ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya oo muqdisho kaga qayb galay munaasabada hirgelinta mashruuca biyo-xireenka sabuun ee gobolka shabeellaha dhexe wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo gaaray magaalada beledweyne wasiirka dhalinyarada ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kormeeray dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maleeshiya ku dagaalamay xadka u dhexeeya galgaduud warka caalamkana waxaad ku dhegeys doontaan faahfaahin ka soo baxaya diyaarad siday dalxiisyaal oo ku burburtay kenya
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dar karoon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaawanahay ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho kaga qayb galay munaasabada hirgelinta mashruuca biyo-xireenka sabuune ee gobolka shabeellaha dhexe hanad karaama ayaa muqdisho kasoo diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saale axmed jaamac ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu soo bandhigaya dardargelinta mashruuca biyo-xireenka jowhar oo la filayo in dhawaasi rasmi loo ambaqaado mudane saale axmed jaamac ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa sheegay in mashruuca biyo-xireenka jowhar uu yahay qorshe qaran oo tirdhexaad u ah qorshaha isbeddelka qaranka ee laba kun shan iyo labaatan ee laba kun sagaal iyo labaatan kaasi oo kor u qaadaya maareynta biyaha iyo horumarinta beeraha wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya oo isku soo dabariday munaasabadda ayaa sidoo kale soo bandhigtay caqabadaha jira si loo gudagalo mashruucan oo ah hindise muhiim u ah laguna xoojinayo amniga biyaha iyo adkeysiga cimilada ee webiga shabeelle ugu horeyn wasiirka beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xildhibaan maxamed xayan maareeye ayaa madasha ka sheegay caqabadaha jira ee ku aadan mashruuca biyo-xireenka jowhar runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa ugu horeyn dowladaha walaalaha ah iyo bartinariska soomaaliya ee mashruucan lacagta ugu deeqay laakiin wixii ka dambeeyey markii u s aid ay ka baxday hirgelintii mashruuca waxaa wajahay challenges ama waxaa wajahay caqabado sidaas awgeed shirkan oo lasoo abaabulay wasaaradda beeraha wasaaradda biyaha iyo iyo iyo iyo korontada iyo ay soo abaabuleen xafiiska ra-iisul wasaaraha uu lid noogu ahaa iyo faw waxaa loogu talagalay maanta in muhiimadiisa halkan dowladdu ka sheegto loo la iskuna dayo in loo helo fan ku filan oo lagu fuliyo sidii halkan presentationka ay inoo ku muujiyeen dadkii khubarada ahaa iyo faw mashruucani mashruuc nolol nolosha dadka soomaaliyeed oo badani ay ku xidhan tahay weeye
dhanka kale madiine ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar ayaa sheegay in dowlad goboleedka hirshabeelle dhankiisa uu diyaar u yahay wax kasta oo kaga aadan hirgelinta mashruuca biyo-xireenka jowhar waxaan ballan qaadaynaa in amniga aan maaragtay aan kaalinta ayna ka buuxino amniga aan ballan qaadaynaa in sidii loogu talagalay shaqadaas u qabsoonto waxaan ballan qaadaynaa kaalinta annagaiyo dowladda federaalka nooga soo aadaba dowladda federaalkana waa ka codsanaynaa inay maaragtay ay nagu garab istaagto horena waa nagu garab istaagtay haddana waa ka codsanaynaa waxa ka dhiman inay nagu garab istaagto annagana kaalintaani waa ka buuxinaynaa hadday dhaqaalo tahay iyo hadday amni tahay iyo hadday dibudejin dadkaasi ay tahay iyo haddii wax kasta wixii kaalima oo annaga lagu aadan waa ka buuxinaynaa haddii alla idmo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan codsanaynaa in kanaalkaas shaqadii laga qabto saan ognahay shaqo badan oo u s aidka ugu talagalay meeshay ka baxday waxaan codsanaynaa in beesha caalamka inteeda kale maaragtay kaalintaas ay loo buuxiyaan mashruuca barnaamijkan ayaa markuu guulaysto wuxuu horseed u noqon doonaa in dadkeena soomaaliyeed ay isku tashtaan islamarkaasna ay ka gudbaan inna loo soo hurgurmado waxaana mashruucan markuu dhammaado ka faa'iidaysan doona in ka badan saddex boqol oo kun oo muwaadiniin soomaaliyeed ah mudane saale axmed jaamac ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka oo hadalka soo xiray ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ka go-an tahay buuxinta farqiga maalgelinta ah ee loo baahan yahay si loo xaqiijiyo mashruucan uu noqdo mid guulaysta islamarkaana u faa'iideeya shacabka soomaaliyeed ee beeraleyda ah iyo xoolodhaqatada barnaamijkan josb la yidhaahdo ee biyo xidheenka eh, marinka biyaha ee webiga eh, saabuun ka bilaabmaya ee shan iyo labaatan kilomitr soconaya ee biyaha lagu kaydinayo ee lagu dhitaynayo xawaadley kabacdina lagu celinayo webiga inuu yahay mid u- udubdhaxaad u ah qorshaha horumarinka da- horumarinta dalka waxaanu qoraynaa barnaamijkaasi in halbeegiisu yahay inuu u adeego milyan dhibic lix muwaadiniinta soomaaliyeeda markay noqoto xagga maaraynta fatahaadaha markay noqoto xagga eh, abaaraha markay noqoto xagga irrigationka iyo waraabka beeraha waaweyn iyo kuwa yaryarba markay noqoto ilaalinta badqabka bii'ada iyo en, eh, duruufaha nololeed ee dadku ay ku sugan yihiin iyo khaasatan markay noqoto wax soo saarkii iyo quudkii ay soo saarayeen nafahoodana ay ku quudinayeen iyo qoysaskooda ummadda soomaaliyeedna ay ku quudinayeen beeraleyda danyarta ah ee ku dhaqan agagaarka webigu u maro dabcan shabeellooyinku waa the bread basket meesha rajada weyn horena u lahaan jirtay haddana laga qabo in cunto yarida iyo duruufaha dalkeenna ku habsaday ay inaga samata bixiso dabcan de webigii jubba iyo beerahaasina waa jiraan laakiin kuwan ayaa ah nidaamkii aada loo dejiyey markaad dib u eegto kun sagaal boqol iyo labaatankii muddo boqol sanno ka hor laga joogo ayaa meeshaas la arkay inay tahay meel aayo badan u leh xagga wax soo saarka saaxiib wafdi uu hogaaminayo guddoomiyaha cusub ee gobolkii raana ayaa gaaray ma- magaalada beledweyne khaalid cismaana ayaa beledweyne ka soo diray halkani waa garoonka diirada waasqaleef ee beledweyne waxaa si milkiya maamuusle loogu soo dhoweeyey wafdi ballaaran oo hogaaminaya guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka hiiraan maxamed xuseen maxamed oo dhowaan loo magacaabay xilka guddoomiyaha gobolka hiiraan waxaana qayb ka ahaa wafdiga guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan ee soo gaaray beledweyne xubno ka mid a labada gole dowladda hirshabelle mas-uuliyiinta maamulka gobolka kan degmada beledweyne saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beledweyne ayaa si mugyi miisaan bale ugu soo dhoweeyey beledweyne guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan maxamed xuseen maxamed iyo wafdigiisa guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka hiiraan maxamed xuseen maxamed markii uu ka soo degay diyaaradda uu saaranaa waxa ugu horreyn salaan uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada booliska isagoona salaan gacaltooyo mid mid ula dhex maray mas-uuliyiinta kala duwan ee maamulka saraakiisha ciidamada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beledweyne ee u taagnaa garoonka soo dhoweyntiisa gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka imaalada gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle xasan carabi wasiirka cadaaladda dowladda hirshabelle cabdifitaax cabdulqaadir cadow xildhibaan guhaad oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka dowladda hirshabelle taliya xigeenka qaybta booliiska gobolka hiiraan korey muuse cabdi xayug ahna kusumaha taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka kan degmada beledweyne iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beledweyne ayaa goobta si wada jira kelmado soo dhoweyna uga soo jeediyey ayagoona ballan qaaday maamul iyo shacabba inay heegan u yihiin la shaqaynta guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan maxamed xuseen maxamed ee soo gaaray beledweyne annaga waxaan leenahay guddoomiye soo dhowow ku soo dhowow degmada beledweyne ku soo dhowow gobolka hiiraan soo dhoweyn qurux badan oo dadka reer beledweyne maantana ay taagnaayeen wakhti kulul oo lagu jiro awgeed si qurux badan ay dadka reer beledweyne ku soo dhoweeyeen dadka reer beledweyne midaba kula dardaaran maanta saad u soo dhoweyseen oo quruxda badneed waxaa la rabaa laakiin in loola shaqeeyo si uu wax ugu bedelo laakiin haddii lala shaqeyn waayo oo soo dhoweynta bis ay baasha ku koobneed culays badan ka imaanaya guddoomiyaha gobolka la soo magacaabay maxamed xuseen wuxuu ku dhashay magaalada beledweyne waa naytif sidaa u soo dhowaystayna ka dareemi karaa waxaan rajaynayaa dalkan guddoomiye iyo dad u dhashay inay dalka xukunkiisa hayaan ayagaa u naxariisan karo guddoomiye soo dhowow ku soo dhowow gobolkaagii adiga iyo wafdiga ay hogaaminayso soo dhowaada waxaan rabaa mudane guddoomiye soo dhowow ku soo dhowow gobolkaada hiiraan ku soo dhowow degmadaada beledweyne si oo hufan inaan u wada shaqayno si wanaagsan aan u wada shaqayno amarkaadaan ku shaqayn doonnaa haddii ilaahay yiraa Ee, waan soo dhowaynaynaa guddoomiyaha cusub waxaan leenahay ku soo dhowow magaaladaadii maadaama maanta wiil dhallinyaro ah oo gobolkii ka dhashay aad tahay oo ku taageersannahay waana kula shaqayn doonaa mahadsanidaan ku leenahay aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshada ku nool degmada beledweyne oo maantay si aad iyo aad u wanaagsan oo sharaf iyo ku miirsaaman ugu soo dhoweystay guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan maxamed xuseen maxamed waxaan leeyahay mahadayd ka gaarto dhammaan qaybahooda kala duwan sida guddoomiyaha u soo dhoweyseen waxaan rajaynayaa inaad ula shaqayn doontaan dhammaantiin guddoomiye ku dhashay mataqaanaa beledweyne reer beledweyne asal ah gurigiisa iyo dadkiisana la yaqaan ayuu inii soo xilay madaxweynaha dowladda hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka dhammaantood waxaan leenahay waa mahadsantihiin gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle maxamed xuseen maxamed oo wadajir maamul shacab iyo ciidanba ugu mahad celiyey soo dhowayntii diirana uu sameeyey ayaa ballan qaaday in bulshada gobolka uu si hufan uga adeegi doono isagoona bulshada gobolka ka dalbaday in si hufan ula shaqeeyaan maamulkiisa waxaan aad iyo aad ugu faraxsan oo idiinga mahad celinaa soo dhoweynta ballaaran iyo sida maantay aad moraalkii igu muujisay warqaas ima galayno meesha way kulushahay wixii xalfaddii xilwareejintay wixii waran noo noqon doono hadduu ilaah yidhaah laakiin waxaan codsana waxaan kama shaqayn karna haddii aanan adinkay garab istaaginna waxa aan wadana wax maxamed carab uu ka shaqayn kara keligiis ama uu leeyahay ma aha waa wax reer hiiraan ay leeyihiin taladiinnaan ku shaqaynaynaa garabkiinaa garabkeennaa waana ku mahadsantihiin soo dhoweyntiina waxaan aad iyo aad ugu sii mahad celina madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka mar labaad iyagoo horey gudoomiye doorashooyina iyaga dhigay mar labaad gudoomiyaha gobolka hiiraan iga dhigay oo fursadaan waxaan si gaar u wiilloobay aan ku xumahay saaxiibkay suldaankii soomaaliyeed oo wakhti badan oo adag aan soo maray ila soo maray oo maanta meeshaan soo gaaray dadkii soo gaarsiiyey kowka ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsan oo idiinga mahad celina soo dhoweynta ballaaran iyo sida maantay aad moraalkii igu muujisay wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa kormeeray dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha suneeye cabdiqaadir ayaa muqdisho ka soo dirtay
taariikhdu markaa ay ku beegneyd shan iyo tobanka mey ee labada kun shan iyo labaatanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhagax dhigay halkan oo ah xarunta aan ku suganahay ee cusub ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ay markaasi ka socoto dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda dhallinyarada maanta oo ay taariikhda ku asteysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha deda tobanaad ee labada kun shan iyo labaatanka ayaa waxaa heer gabogabo ah maraya wejiga koowaad ee dhismaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya halkan oo aan soo booqanay sida ay u socoto hawsha wasaaradda dhallinyarada ayaa waxaa kormeer ku sameeyey wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdiqaadir cali waxa uuna markaasi aad u bogaadiyey hawsha culus oo markaasi ay maraysa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dhismihiisa sidoo kalena waxa uu dhagax dhigay wejiga labaad ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha qeybaha kala duwan ee ka harsan dhismihiisa marka xigtana waxaa mahad gaara iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibarre run ahaantii waxaa maanta farxad iyo guul inoo ah in fayskii hore ee fays wan ee xaruntii dhexe ee wasaaradda saad arkaysaanba uu maanta inoo soo gabagaboobay aanu bilaabi doono fayskiisii labaad ee dhismaha wasaaradda run ahaantii projectigan waa projectiga ugu horeeyey oo ay dhallinyarada soomaaliyeed iyaga maalgeliyaan hanti soomaaliyeedna lagu dhiso waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda oo run ahaantii garab xooggan lagu siiyey kab iyo bilowba inoo sameeyey mashruucan inay wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha yeelato xarun ay ku shaqayso ayna ka timid dhiirigelin iyo garab istaag uu noo muujiyey madaxweynaha sidoo kale bilowgii madaxweynaha markuuna siiyey waxaa sidoo kale garab istaag iyo qalbi wanaag iyo dhiirigelin isagana noogu daray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo runaantii dhahay haddii gurigii maanta la bilaabay waa in la dhammaystiraa wax alla wixii ka dhimanna waxaa damaanad qaaday xukuumadda dan qaran sidaad hadda maanta ujeedaanba gurigii wuxuu marayaa stagekii ugu fiicnayd wuxuu ka soo baxay stage one waxaana u gudbi doonnaa stage two wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdiqaadir cali ayaa dhagax dhigay wejiga labaad ee dhismaha xarunta wasaaradda kaasi oo ka koobnaan doonto qaybo ay ka mid yihiin xarunta dabaasha qaranka iyo garoonka kubadda gacanta ee luujano wasiirka ayaana sheegay in wejiga labaad ee la filayo in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu soo gabagabeyn doono sidoo kale stage two waxaa ku jiri doona faceka labaad aan maanta ayagana halkan ka dhagax dhigi doonaa dabaashii qaranka oo run ahaantii ahayd xaruntii ugu horreysay ee dabaal ee soomaaliya ay yeelato waxaan maanta ayadana sidoo kaleeta ee, dhagax dhigi doonaa xaruntaas inay dhismaheedii bilaaban doono isla beri sidoo kale dabaasha waxaa la socon doona garoonkii hore ee basketballka lujuno asagana projectiga face twogiisii ku jiri doona waxaan u gudbi doonaa projectiyada lagu horumarinaya dhallinyarada ee sportiska facekoodii saddexaad ee ah dhismaha garoomada waaweyn marka waxaan rajaynaynaa ee, labada bilood ee noo soo socota inaan dhammaystiri doono ee, face twoga ee, qorshaha horumarinta sportiska dalka ay ugu horeyso xaruntii wasaaradda xaruntii ugu horeysay dabaasha qaranka garoonka lujuno face one inuu soo dhammaan doono ee, saddexda bilood soo socota waxaan sidoo kale rajaynaynaa saddexdaas bilood intaa ay face one-ka soo gowgowaay face two soo gowgowayna face three si dhagax dhigi doono oo ay noqon doonto garoomada waaweyn sida ee, stadium muqdisho iyo
maleeshiyo ku dagaalantay xadka u dhexeeya galgaduuta iyo udrow deegaanka soomaalida daahir cabshir ayaa noo faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya deegaanka garasle abdulo deegaanka soomaalida ayaa waxa ay ku warramayaan in halkaasi uu maanta ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya laba beelood oo halkaasi wada dega dagaalkan oo ahaa mid xoogan islamarkaana la isku adeegsaday hobaad culus ayaa la soo warinaya inuu ka dhashay khasaare iskugu jiro dhimasho iyo dhaawac ilaa intii la xaqiijiyey siddeed ruux oo ah dhinacyadii dagaalamayay ayaa halkaasi ku dhintay halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalkan ayaa salka ku haya aanooyan qabiil iyo sidoo kale muranno maalmihii ugu dambeeya baa ka taagnaa deegaanadaasi kaasoo aan xal rasmiya laga gaarin iyadana ugu dambayntii ay sababtay in halkaasu maanta mar kale ka qarxo dagaal aad u xoogan oo u dhexeeya labada maleeshiya beeleed dadka deegaanka ayaa sheegaya inay maqlayaan dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac xaaladda deegaanka garasle ee gudolo deegaanka soomaalida ayaana ah maanta mid aad u kacsan iyadana laga cabsi qabo in dagaalkan uu ku sii fido meelo kale oo ka baxsan deegaanka ilaa haatan ma jirto cid kala dhex gashay maleeshiyadan ku dagaalamaysa deegaanka garasle mana jirto wax wara oo ka soo baxay maamulka dowlad deegaanka soomaalida kaasoo ku aadan sida loo qabooji lahaa islamarkaana wax looga qabo lahaa dagaalkani ka dhacay maanta deegaanka garasle halka aad naga dhegeysanaysaanna waa radio jawhar markana warka caalamka diyaarad siddeed labaiyo toban ruux ayaa ku burburtay degmada kawela ee gobolka xeebta ee dalka kenya agaasimaha guud hay-adda duulista reedka ee kenya emila aro ayaa xaqiijiyey in diyaaraddu oo lambarkeedu ahaa shan ya laga jaray c c a ayna sideed dadal ayna sideed dadal xiisyaal dad dalxiisyaal ahaa oo u socday kikiwa tembo oo ka tirsan gobolka masaya mara iyadoo ka timid diina ka hor inta aysan diyaaradda burburin waxaa ku dhimatay dhammaan dadkii saarnaa diyaaradaasi oo ahaa laba iyo toban ruux waxayna ahaayeen dad dalxiisa u socday oo markaas dalxiis ugu socday masaya mara oo inta badan loo dalxiis tago dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibida caawana soo gaari waanaga intaa warka waxaad ka dhegeysanaysan raadiho johor mawjada sideed isaldhawacshir megaartis cidduu warkayga seeganaa waxay dib ugu daalacan karaan barta ana facebook ku leenahay radio johar waa anigoo cabdiqaadir maxamed iyo maano ah sidaas iyo nabadgeliyo